puntland waxaa weli ka taagan xisado ka dhashay ciidamo gadooday oo ka baxay garoowe odayaasha iyo waxgaradka puntland oo ayaa wada dadaalla ay xiisada ku dejinayaan maanta ayayna waxay u baxayeen degmada eyl oo ciidamada gadooda ay joogaan si ay ciidamada gadooda ugu qanciyaan in ay dib u soo noqdaan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda puntland cabdiyare oo ka mida labada sarkaal ee hogaaminaya ciidamada gadooda ayaa v o eda lasoo xiriiray ismaaciil xuseen farjar ayaa ka wareystay waxa ay ka cabanayaan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay hadda joogaan walaal waxaan ku sugannahay annagu ciidamadii waxaan ka leexinay laamiga waxaan ku sugannahay meel udhexaysa degmada el iyo degmada dangorayo labada ciidan ba halkaasay kala joogaani runtii annaga hadda wax cabsiya kama qabno inay ciidamadu isku dhacaan maxaa is leedaba markale khilaaf keenay madaxweynuhu ayaa wuxuu u adeegsaday ciidamada puntland ciidamo ka tirsan oo loogu talagalay ciidamada la dagaalanka waxaa loogu yeeray gagixisada inuu u adeegsado power abuse iyo inuu ciidamada kale oo si mudaharaad waxaa la yidhaahdo gadood ku jira oo u adeegsado ciidamadaasoo ay ay dowlado saaxiib dhowlaha puntland ay fangareeyaan oo aan mandatetka dowladnimo ugu jirin wax ay mandatekada ahayn inay qabtaan sidoo kale ciidamada badda oo iyaguna dalo saaxiib la ah oo mahada ka gaartee puntland ay iyaguna fanka siiya in loo adeegsaday arrimaha ciidamada marka u sheegeynaa dadka beesha caalamka iyo iyo dowladaha fangareeya ciidamadaasi oo mandatekooda laga leexiyey had inay arrintaasi ku keenayso xumaan iyo dhabarjab iyo kacdoon iyo cadaawad loo qabayo waxaa la yidhahdo dowladahaasi marka arrintaasi laga fiirsado madaxweynehuna uu ka fiirsado beesha caalamkuna ay marag ka haato sida sida ay ku ogaan wararka imanaya garow kale waxay leeyihiin oo idinka idinku eedeynayaan in ciidamadan aada wadatay oo kale ay rasaaseeyeen u n ta oo kale in arrinta maxaad kaga jawaabi lahayd walaalow wallahi niyo horta arrintaasi ma filayo inay jirto waxaan kuu sheegay ismaaciilow ciidamadu way gadoodeen ciidamada waa ciidamada unka ilaalin jiray iyagaa mas-uuliyad ka ahaa askarigu wuxuu meesha ku ilaaliyaa waa nidaam iyo xuquuq haddii nidaamkii iyo xuquuqdii uu waayo waxuu khatar u yahay waxa uu gacanta ku hayo inay faraha ka baxaanin waxaa ka jirta meesha maamul xumo waxaan kuu sheegaya hadda ciidamadaasi khilaafka ka dhex taagan waxaa jira janalkii ciidamada ugu sarreeyey wax doora uu ku leeyahay iyo wax amaroo lawe la weydiiyey iyo wax ka kala geliya oo laga geliyey sidoo kale wasiirka amniga wax roole uu ku leeyahay ma jiraani meesha kansalaad keli ciidamada xukunta iyo madaxweynihii baa maamuranaya oo awoodii dastuuriga ahaa ay lahaayeen wasiirka iyo ay lahaayeen taliyaha ciidanku intuu ka qaaday oo isagu noqday madaxweynuhu taliya ciidan iyo iyo iyo iyo waxaa la yidhahda operational ninka geliya uu noqday ciidankaasi marka u n ka way kacdoonkii markay ciidamadaatan kala gadoodeen bay soo gadoodeen askari marka soo gadooday oo damaraya waa iska dhaqankiisa inuu xabad rido laakiin ma ogen mana jirto ciidan u n ka xabad ku riday ama u n ka kuwa ku weeraray ama iyaga wax gaarsiiyey markaa waxaa u n kaa la weydiin karaa ilaa hadda intaan hayo anigu arrintaasi ma ogi laakiin cabdow mar haddaad tahay sarkaal ciidanka ah oo dabcan miyaanay sharci darro ahayn in aad gadoodaan ama ciidan iska kaxaystaan oo welibana xilkii wareejiyey runtii sarkaalka ama qof kasta oo muwaadina puntland xaq buu uleeyahay in xil loo dhiibo sharcina weeye in laga qaado arrinta taagan oo hadda aan ka hadlayno ma aha waxa weeye jagadoon iyo boolsinadoon maaha madaxweynuhu xaq buu uleeyahay xilkii isagaa ka qaaday ka qaaday xilkii waan wareejiyey arrintaasi waa la xalliyey laakiin waxaa meeshii kasii socday maaragtay ku-takarfalkii awoodda dowladda ay ahayd iyo xuquuqdii shaqaalaha guud ahaan gaar ahaan ay ciidamadu lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda puntland cabdiyare oo ka mida laba sargaal oo hogaaminaya ciidamo gadooday oo v o eda lasoo xiriiray ismaaciil xuseen farjar ayuu u waramayey